بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbacaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faaafreebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka laamu mas-uul ka tirsan dowladda kaafirada ah ee kenya oo sheegay in awoodda mujaahidiinta al-shabaab ay ku sii fidayso gudaha dhulka soomaalida n f d dowladaha astreeliya iyo new zealan oo bilaabay in dadkooda ay ka daadgureysaan jasiirad ku taalla faransiiska oo rabshado ay ka socdaan shil khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dhaliye oo ka dhaca deegaan ka tirsan dalka kenya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kahratu dikrillaahi tabaaraka wa tacaala carabkeennu inuu ku qoynaado allah subxaana wa tacaala dikrigiisa maxaa yeelay addoommaanna yaan addoommunahay allahaan addoommunahay subxaana wa tacaala adduunku waa nimid waanu bixi doonnaa waxaana laka qariyey adduunku maalinta aan ka baxayno wilaayada islaamiga ah ee gedo oo dowro sharciga u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka wilaayadaasi xafladii dowradaasi lagu soo xirayay oo hadallo kala duwan laga jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir maxamed iyo ismaaciil salaad ee igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheena kale ay naga dhegaysan karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamu qodobkaas iyo sidoo kale mas-uul ka tirsan dowladda kaafirada kenya oo sheegay in awoodda mujaahidiinta al-shabaab ay ku sii fidayso gudaha dhulka soomaalida ee n f d waxaad ku maqlaysaan xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman waxaan xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta maxaa lagu faafiyey maahiro maanta bashiir barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta kenya ee deegaanka kiyunga ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kufaarta kenya ay xooga ku haysato inta la xaqiijiyey waa bakhtiga hal askari oo ka mid ah kufaarta kenya waxaa sidoo kale weerarkaasi ay mujaahidiintu ku gubeen matoorkii korontada dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee daacadda u ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay kaga sugan yihiin duleedka deegaanka kamboni faahfaahin dheeraadahna lagama helin weerarkaasi sidoo kale waxaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka maanta lagu faafiyey maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka oo kasoo horjeestay waarankii shalay kasoo baxay waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ee i c c amarkaasi oo ahaa in lagu soo xiro netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga yoaf galant inahaas ayaa ugu muhiimsan bashiirow markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga mahirow mareegta soomaaliya meemo warbixinada maanta lagu faafiyey maxaa uga daroon bashiir warbixino kala duwan ayaa maanta lagu faafiyey balse waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan faarax macalin oo sheegay in awoodda al-shabaab kusii fidayso gudaha dhulka soomaalida n f d si fiican siyaasiyiin soomaali dabadhilfi ah ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada shabaabulmujaahidiin ee geeska qaaradda afrika laba sannadood kadib markii madaxweynaha xukuumadda muqdisho loo doortay xasan gurguurte ay siyaasiyiinta dabadhilifyada ah isku raaceen in awoodda mujaahidiinta al-shabaab ay sii bulaashay islamarkaana ay fashilmeen dhammaan iskudayadii lagu doonayey in lagu wiiqo ama lagu xakameeyo si fiican faarax macalin dawaare oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya ayaa waraysi uu bixiyey si aad ah ugu dhaliilay xukuumadaha ka jira muqdisho iyo nairobi oo uu sheegay inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab si fiican al-shabaab waa ay sii xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa waxay qabsadeen deegaano ka tirsan gaarisa iyo mandheera ayuu yidhi faarax macalin wuxuu intaasi kusii daray in olala dagaaleedkii uu xasan gurguurte ku iclaamiyey mujaahidiinta al-shabaab laba sano ka hor uu sababay in ciidamada xukuumadda ay wiiqmaan islamarkaana ay jihaadiyiinta al-shabaab la soo baxaan awood muuqata waxa uu leeyahy marka awooddii hore mid ka weyn ay la soo baxeen ayay la soo baxeen waaba intii dagaalada ay socdeen si fiican axmed ciise cawad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ayaa labaduba qiray in shabaabulmujaahidiin ay weli halis ku tahay ciidamada shisheeye iyo maamulada maqaarsaarka ah ee ka jira soomaaliya iyagoo meesha ka saaray sheegashooyinka beenta ah ee ay mas-uuliyiinta dowladda xasan sheikh ka jeedinayaan warbaahinta iyagii ayaa qiraya in mataqaanaa wax kama jiraan iyo been ay warbaahinta ka sheegaan aad iyo aad si fiican Een, bashiir haddii aan halkaasi kaga baxno warbixinta mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinada lagu qoray radio alfurqaan maxaa uga daroon maanta mahirow waa mahadsantaha bashiir een, warbixino kala duwan ayaa dabcan lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladaha austraaliya iyo new zealand oo bilaabay inay dadkooda ka daadgurayaan jasiirad ku taala faransiiska oo ay rabshado ka socdaan xukuumadaha austraaliya iyo new zealand ayaa ku dhawaaqay inay saddex diyaaradood u diri doonaan jasiiradda new caledonia oo ku taala koonfurta badweynta baasifiga maanta oo talaado ah si ay u daadgureeyaan boqolaal dalxiisayaashooda ah oo ku xayiran hoteelada ku yaala gobolkaasi Haye.
tan iyo markii ay toddobaad ka hor jasiiraddu ka qarxeen rabshado xooggan Mhm.
kacdoomo ballaaran ayaa gobolkan ka bilowday toddobaad ka hor oo ay dadkiisu dhan yihiin laba boqol iyo toddobaatan kun oo ruux kadib markii ay dowladda faransiiska ansixisay sharci qabyo ah oo cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta faransiiska ee ku nool jasiiradda toban sano inay ka codeeyaan doorashooyinka maxalliga ah Haye.
tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay baa laleeyahay care xoogan si gaar ahna dadka ku dhaqan gobolkan kuwaasi oo sheegaya inay ka madax bannaan yihiin dowladda faransiiska Haye.
wasiirka arrimaha dibadda ee new zealand ayaa sheegay in xukuumadooda ay si deg deg ah diyaarad ugu diri doonto een, gobolkaasi kadib markii ay ogolaanshiyo ka heleen madaxda faransiiska oo ay hadda jawaab ka sugayaan Mhm.
isbuucii lasoo dhaafay waxa uu garoonka gobolka oo qaabili jiray dalxiisayaasha halkaasi imaanaya uu isku bedelay mid ay ka soo degaan diyaarado milatari oo ay leedahay xukuumadda baariis Haye.
kuwaasi oo ay saaran yihiin askar loogu talagalay qamcinta dadka ka soo horjeeda tallaabada ay qaaday dowladda faransiiska waa hagaag kun askari ayay ilaa iyo hadda dowladda faransiiska u dirtay mandiqadan oo muddo toddobaad ah ay ka dhacayaan rabshado xoogan kuwaasi oo sababay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca boqolaal kale wasiirka arrimaha dibadda ee new zealand ayaa intaasi ku daray in duulimaadka ugu horeeya ee ay sameynayso diyaaradda ay dirayaan lagu soo qaadi doono konton rakaab ah kuwaasi oo iminka qaba baahiyaha ugu badan intaasi kadibna ay xigi doonaan silsilado duulimaadyo ah oo dadka u dhashay new zealand dib loogu soo celinayo dalkooda Haye.
wax yar kadib warkaasi waxaa iyagana go-aan midkan la mid ah qaadatay dowladda asturaaliya taasi oo sheegtay in ay heshay fasax ku waadan in laba diyaaradood ay u diraan gobolkan ku yaal faransiiska balse la sheego inuu ka madax bannaan yahay dowladdaasi warbixinadu waxay sheegayaan in wax ka badan saddex kun oo ruux oo badankood ka soo jeeda wadamada austraaliya iyo new zealan ay ku xayiran yihiin hoteelada ku yaala gobolka ayna wajahayaan sahay la-aan sababa ku aadan rabshadaha sida joogtada ah muddada isbuuca uga soconaya halkaasi kuwaasi oo sababay in uu xirmo madaarka dawliga ah ee ku yaal mandiqadda waxaa xusid mudan in jasiiraddan ay tahay mid uu faransiiska gumaysi ku haysto tan iyo qarnigii sagaal iyo tobanaad dooda siyaasadeed ee jasiiraddaasna waxay ku dul wareeganaysaa inay ka mid noqoto faransiiska ama ay tahay mid ka madax bannaan dalkaasi warbixinta redio alfurqaan lagu daabacay oo ahayd mid dheer inahaas ayaan uga bixinaa bashiir markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga maahir mareegta calamada maanta warbixinada lagu qoray maxaan kasoo qaadanaynaa warbixinada maanta mareegta lagu qoray calamada waxaa ka mid ah shil khasaare nafeed iyo mid hantiyeed dhaliyey oo ka dhacay kenya inta la hubiyey ugu yaraan ilaa lix xubnood oo kenyaan ah ayaa ku dhintay halka tiro intaas ka badanna ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib shil xoogan oo laga soo calaamadiyey inta u dhexaysa magaalooyinka eldored iyo nakuru ee waddanka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen dhowr gaari oo kala ah mercedes benz iyo gaadiidka dalka kenya looga yaqaan mataatuuda waxaana shilkan gaari si gaar ah looga soo tabiyey halka loo yaqaan rabtur air warbaahinta kenya waxay sheegtay in dadka dhaawacyada qaba la geeyey cisbitaalka deegaanka bart forsed halkaasi oo lagula tacaalayo dhowr xubnood oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen shilkan gaari halka dadka shilkaasi ku dhintayna la geeyey goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka deegaan lagu magacaabo eldema ravin shilkan gaari ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo tebiyo ismaamulada dalka kenya sanad walba waxay waaxda la socodka gaadiidka ee kenya diiwaan gelisaa dhimashada kumanaan qof iyo dhaawaca kumanaan kale kuwaasi oo gallaafta shilalka gaadiidka aad baad u mahadsantahay walaalka maahir inta aadan ka bixin maanta ma jiray wax hadal heen ah oo yaalay baraha bulshada bashiir waad mahadsan tahay maanta baraha bulshada ma jirin wax hadalhayn ah oo sidaas u weyn xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiis horan waanu ku guda jirnaa dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteena xaaladihii u dambeeyey ee filistiin si gaara khaza iyo walaalka ismaaciil salaad haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqiimo wuxuushnimo ah waxa ay ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiinah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya siddeetan iyo shan ruux oo filistiiniyiin ah halkay ku dhaawacmeen laba boqol oo ruux oo kale oo reer falastiin ah goobaha yahuuddu ay maanta duqaymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax mandiqadda khan yunis iyo mandiqadda baytilaahiya halkaas oo xasuuqyo dhowr ah ay ka geysteen warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xasuuqa yahuuddu ay ka geysteen mandiqadda baytilaahiya halkaasoo dad fara badan ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la arkayay ehelada dadka shahiiday oo muuqaaladaasi ka soo muuqanaya sidoo kale yuhuudda goobaha ugu daran ee xasuuqyada ay maanta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax ee dhacda koonfurta jiidda khaza waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi maanta keliya ay ku shahiideen in ka badan labaatan ruux oo filistiiniyiin ah oo ay ku jireen caruur codkan idinku soo maqan waa aabba filistiini ah oo laba carruura uu dhalay ay maanta ku shahiideen xasuuqa yahuuddu ay ka geysteen mandiqadda rafax waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraysa shan iyo soddon kun lix boqol toddobiyo afartan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo sagaal iyo toddobaatan kun siddeed boqol labiyo konton ruux bal markaan aan eegno halkii ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta waxay ka kala dhaceen mandiqadda rafax iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen in dagaaladii ka dhacay xerada jabaaliya ay ku gubeen ilaa saddex ka mid a gaadiidka taangiyada gaar ahaan nooca loo yaqaano markaafaha waxay sidoo kale xoogaga muqaawamada reer falastiin guula ka sheegteen dagaallo maanta ka dhacay mandiqadda rafax oo ay sheegeen in khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen ciidanka yahuudda xoogaga waxaska caabinta reer falastiin ayaa sidoo kale sheegay inay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamo yahuud ah kuwaasi oo ku sugnaa mandiqadda loo yaqaano talzactar ee ku taalla waqooyiga magaalada khaza sidoo kale muqaawamada reer falastiin waxay soo bandhigeen qaar ka mid a howlgalladii afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen magaalada khaza ee ay ku beegsadeen ciidanka yahuudda waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga inta aad buu umahadsanyay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaaga dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreeb kurarka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo dowro sharci ah ayaa loo soo gebagabeeyey wulaadda degmooyinka wilaayadaasi xafladdii dowradaasi lagu soo xereeyey waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dowradan sharciga waxaa ka qayb galay wulaadda degmooyinka baardheere beled xaawo garbahaarey ceel waaq buurdhuubo ceel cadde luuq iyo degmada dolow dowradan waxaa loogu magacdaray saxaabiga cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu waxaana ay socotay muddo toddoba maalin iyadoona wulaadda ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo muxaadaraad ugu horreyn waxaa kelimad qayim ah munaasabadii gebagabada ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحان هلكان ومهد علينا مركا كوبات ولايدا إسلام كجدو iyo juhuudda ayay bixinayso ee ah wacyigelinta guud ee makaatibteeda iyo shacbiga ku nool gobolka intaba inay wacyigelisaa ayuu istaag marka labaad waxaan u mahad celinayaa raggee wulaada ahaa ama maamuladii iyo xarakada gobolka gedo ee maalmaha halkaa fadhiyey ee duruushta badan ku kala maarata qaadanayay sabirkooda iyo maarata maxaan ku rahdaa dadaalkooda ay muujinayeen ayaan uga mahad celinayaa waxaan idiin dardaarmayaa marka koowaad inaad ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsataan maxaa yeelay cabsida ilaahay jalla wacalaa waa wasiyatu alawaliina waalaakhiriin waa waxa ay ku taagan tahay cubuudiyada ilaahay subxaanahu watacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah cabsidaa ilaahay subxaanahu watacaala oo qofka ilaahay ka cabsada si xaq ahna ilaahay uga cabsado waxay dhaxal siinaysaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa u furo oo xaqa iyo baadilka uu kala garto xalaasha iyo xaaraanta uu kala garto alla subxaanahu watacaala uu ka arsaaqa min xaydu laa yadri ayay keenaysaa waa fatxi ilaahi jalla wacalaa taqwadaasi ilaahay jalla wacalaa ka bacdi waxaan idiin dardaarmayaa al-ikhlaas inaad camalka aada haysaan ilaahay u barax tirtaan jalla wacalaa oo wax kasta oo aqraad ah ama dawaafic adduunye ah oo qofka camalka ku riixi karo inaad naftiinna ka dhartirtaan maxaa yeelay dawaaficdaas ama waxyaalaha ku xambaara qofka camal inuu galo acmaasha islaamka ka mid ah oo aan ikhlaaskaas iyo ilaahay diinkiisa inuu sare u qaado aan ahayn waxay ahaanaysaa qofka inuu ilaahay ugu shiriig yeelo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku kufriyay ka imaan kartaa walaalaha camalkaa ku jira ee qaa'imiinta ah ee daaqimka ah ee ka shaqaynaya degmooyinka kala duwan ee gobolka gedo si gaar ahaaneed ugu dardaarmayaa camalkooda inay tajriidiyaan ilaahayna u barax tiraan jalla wacalaa arrinta iigu dambayso oo iyaduna aan dardaarmayo waa alistiqaama inay la yimaadaan toosnaan wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum waxaweyn istiqaama waa in lala yimaado maxaa yeele istiqaamadu qofka markii uu toosnaado oo ilaahay diinkiisa uu asaga ku toosnaado buu qayrkiina toosin karaa oo hagaajin karaa ama uu noqon karaa qof lagu daydo oo qudwo noqon karo uu noqon karaa haddii adigaba istiqaamo aadan haysan oo habay yaraatee aadan toosnaan haysan inaad heshid ee wax toosnaan la yidhaahdo meel kale kaaga timaada ha sugin in lagugu daydo oo wanaag lagaaga daydana dariiqeedii inaad haynin adaan naftaada ku qirayo wixii lagaaga daydaa marka waa toosnaantii cagsigeedoo xumaan ah qofka marka maamulka ah qaybaha maamulka uu ka kooban yahay ama waali ha noqdo ama maaliyad ha noqdo ama maaragtay maxaan ku rahdaa zakawaad ha noqdo ama xisba ha noqdo ama qaadi ha noqdo horta naftiisa ha toosiyo toosinta naftiisa uu toosiye ka bacduu wax toosin karaa naftiisa cadaaladda ha ku dabaalo inuu insaaf sameeyo oo cadli sameeyo oo naftiisa u cadaalad sameeyo horta marka hore ha ku dadaalo marka ka bacdi baa macnaha uu heli karaa kayrkiina inuu toosiyo una insaaf sameeyo u cadaalad sameeyo walaalaha marka waxaan leeyahay cilmiga aad xambaarteena maalmahan aada u fadhideen waa ammaano cilmigaasi waa ammaano ammaanadaasina iyo mas-uuliyadeedana adinku korka idinka saaran yahay waad xambaarteen ummadda aad maaragtay maxaan ku rahdaa mas-uulka ka tihiin waxaad mas-uul uga tihiin dantooda diin iyo adduunyo masaalixdooda adduunyo iyo aakhiro adduun iyo aakhiraba adinkaa mas-uul ka hol idin weydiinayaa adinkuna waxaad beddel ka tihiin oo mas-uuliyaddaasi aad ku matalaysaan ciddii idinsoo magacowday oo idiin dhiibtay xilkaa isaga ah idinkulana xisaabtamayso inaad gudataan sidii ilaahai subxaanahu watacaala mas-uuliyaddaasi dusha idinkaga saaray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas-uuliyiin mid kastoo mas-uul ahna waxaa la weydiinayaa waxa uu mas-uulka ka yahay oo xilkooda iyo mas-uuliyaddooda uu qaaday mas-uuliyaddaas marka aad xambaarteen oo aad qaadeena dhawarka ladiin suray ilaahay kaga cabsado cidda aad matalaysaan kaga cabsado suuradda aad bixinaysaan mas-uulka aad ku qaadeen waa diin ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ka darjamaysaan waa kitaabkii sunnada nebi maxamed waa fahamkii salafka saalixa ahaa waa socdantii yacni maaragtay maxaan ku raha khilaafadii islaamka dariiqii ay ku imaan lahayd haddii aadan markaa idinku toosnaanin een cid idiin toosnaanaysa ma jirto sidaa darteeda bacdu a'immada diinta ka mida waxay yidhaahdeen aqiimuu dowlata alislaami fii anfusikum qabla an tuqaama fii bilaadikum dowladda islaamka yacni intaanan dalkiinnii maaragtay maxaan ku rahdaa amaakintiinnii aan lagu oogin horta adin dowladda islaamka naftiinna dhexdeeda ku ooga dowladdii islaamka ahayd suuradeedii yacni maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala aad ku matalaysaan iyadoo suuradeedii iyo jamaalkeedii iyo quruxdeedii iyo muuqaalkeedii leh intaanan dhulkiina lagu oogin ka hor haddaadan adigu naftaada ku oogin dhulkaada laguma oogayo taasoo adigu waxaad matalaysaa ilaahay diintiisaaad matalaysaa sharcigiisii baad matalaysaa waxaad matalaysaa maaragtay maxaan ku rahdaa waxa aad ka tarjamayso oo qaala allahu wa qaala rasuuluhu baadayaad ka tarjamaysaa haddaadan adigu naftaada marka hagaajin oodan ku hagaajinin dalkaada kama muuqanaysa maamulkaadana kama muuqanaysa hada wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaad ku saabsanaa dowladda iyo waxyaabihii laga faa'iiday alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin وأصلي وأسلم على أفضل مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى أيام هدسن نعم كيس فربضا أنا سوكو بكرين سوو جرت من ظاهرة إمد باطنة أولا إلى سبحانه وتعالى ومحمد بعد الحمد لله تبارك وتعالى ماشي معكو قادنا الدورو فإذا بدن خير بدن waxyaabo badanna noo kordheen waxaan ku qaadanay dowladan maadooyin gaarayaan ilaa kow iyo toban maado ayaa ku qaadanay waxaa ugu horeyso tafsiir qur'aan ulkariim ayaba ka mida suuradaha oo meeshaan nogula tafsiiriyey waxaa ka mida waxyaabaha ku barana dowladan oo aad loo lafa guray oo loo turxaan bixiyey oo in badanoo ka mida niqaashaad mararka qaar laga sameynayo waxaa ka mid ah masalada la yidhaha al asmaa walaxkaam waxaa ka mida maadooyinka a qaadanay cilmiga iyo fadliga uu leeyahy waxaa kaloo ka mida maadooyinka ku qaadanay dowladan fanu tacaamul maca annaas sida ummadda iyo dadka loola dhaqmo oo dadka loola tacaamulo ayaa ka mida maadooyinka ku baranay qaybaha ku qaadanay waxaa ka mida aad waxyaabaha ugu muhiimsan maadada la yidhaha al amaana ayaa ka mid ah maadooyinkaa ku qaadanay waxaa kaloo ka mid a al ukhuwa aliimaaniya walaalnimada iimaaniga iyo macaanida ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay iyo diinta islaamka meesha ay ka taagan tahay ayaa ku baranay ilaahi subxaana watacaalana jaanis noogu siiyey inaa in badan aan ka fahamno waxaa ka mid a maadooyinkaa ku qaadan utruk atharan qabla alraxiil yacni waxa waaye intaa adduunka aa joogto in yacni waxa waaye saamayn aa samayso ama raad aa yeelato ama waxa waaye wax una ka tagto oo lagugu xasuusto bacda raxiilig maadooyinka aan qaadana waxaa ka mid ah tadxiyada in la huro nafta in la huro xoolaha in la huro waqtiga waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba dowladda ku baranay maado la yidhaha asamcu wadaaca waxyaabaha ku barano aad u muhiimsan waxaa ka mid ah idaarada waxaa ugu dambeeyey maadooyinka ku qaadanay maado la yidhaahdo asixa amba caafimaad caafimaadka iyo macnaha waa sidii loogu baahan yahay hadalkii waxaa kusoo kooba dhammaan raggeenna walaalaheenna ah ama duruusa isla qaadanayno halka isla joogno duruusa aan qaadanay waa wada ognahaye aad tadbiiqino أنا ميدانك جينا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا وحنو مهدلنا يا الله تبارك وتعالى ما هذا ما أنت سأيا نعلن لنا الله إنه سورة قليي نعمت ما أنت أنهي صنه ويقول انتهي نعمة الإسلام والإيمان بعد حمد الله waxaan insha allahu tacaala u mahadcelinayaa uma mahadalle kadib wilaayada gobolka wilaayada oo khayr laha siiya jazaahum allahu khayran bacdallahi inoo suurtagelisay dowradan sharafta leh ee muhiimadda gaarka iyo midda guud u leh muslimiinta wilaayada inoo qabatay ayaan insha allahu tacaala mahad majaaz u celinaya waxaan leenahay jazaahum allahu khayran baa leen insha allah dowradaasoo shacaarkeedu uu ahaa ayanqusudiin wa ana xay magaceedana uu yahay cuhmaan ibnu cafaan dowradaas fawaa'id fara badan ayaa lagu gaaray oo fawaa'id diineed ah muddada ay socotay waxay ahayd toddoba beri ayada oo fawaa'id fara badanna aan ka helnay oo fawaa'id diineed ah sidaa darteed marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan u mahadcelinno ciddii soo agaasintay oy kow ka yihiin wilaayada gobolka haaniyan culimmada rabbaaniyiinta ahaa ee juhdiga faraha badan inugu bixisay ee kutubadan faraha badan ee culuumta sharciga ah oo fanni kastaoo funuunta sharci ka mid ah inoo akhrisay ayagana insha allahu tacaala waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ayaan leenahay insha allahu tacaala waxaa xaqiiqo ah oo ummadda muslimiintana maanta waxaa waaye ay ka dharagsan yihiin oo qof kasta oo maanta ilaahay caqli uu siiye uu dareemayaa in nolosha koowaad ay tahay in la barto ilaahay diinkiisa macrifo la yeesho waxaan leenahay marka insha allahu tacala dadka juhuuddaas nagu soo bixiyey kahara allahu amhaalakum ayaan leenahay insha allahu tacaala waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa in khayr fara badan uu siiyo maadaama waxa ay nagala dagaalamayeen ay ahayd jahli jahligana aad garanaysaan meesha uu taagan yahay kuwaani marka insha allahu tacala waxaan leenahay hadduu allidmo ee culimmadii wilaayada gobolka iyo cid kasta oo hawshan waxaa isu dhabarjibiseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran inaas ayaan kusoo gaabin laha insha allahu tacala ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo isagoo si aad ula dardaarmay raggii wilaadda ahaa ee dowladan ka faa'iidaystay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أولا إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نسيي نمعوينك ألا كوبي كرين أي كمتها نعمك كان الحمد لله ثم الحمد لله ونعمة غالية وفرحة إذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي هل كان aan waxa weeyaan ku daraasaynay aan isugu nimid ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa inaan ku wada tashanno waa nicmo qaali ah anaga gaar ahaan farxad baynoo leedahay alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah nicamkaas ilaahay baan ugu mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala waxaan mar kale u mahad celinaynaa culammadii juhdiga badan bixisay ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii uu baray wax naga baray waxaanu leenahay culammadaasna ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo intaa kadib ikhwaanay ummaddu muslimiinta waxay ummad ku noqoto waa iimaan anaga ilaahi subxaana wa tacaala iimaan buu noogu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu iimaankaas noola ka yeedhay oo waxaa weeyaan magaca asaga ah ayaa magaca qaali ah laakiin rusheegid buu u baahan yahay waxaanu dardaarmi doonaa insha allahu tacaala dhowr qodob waxaana ugu horeeyo taqwallahi subxaanahu wa tacaala fi siri waalcalan walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah ilaahay subxaana wa tacaala cabsidaas ayuu nuu dadaarmay cabsida ilaahay in lasu dadaarmo loo kala kici waa ikhwaanay marka awalan waxaanu isu dadaarmayna allah subxaana wa tacaala cabsidiisa ayadaasaa asal ah ayadaasau dadaarankeena insha allahu tacaala ku soco doonaa qodobka labaad alxadaru min adunuub waxaanu isiga degaynaa waxaa loo yaqaanaa dunuubtu saqiiraha wa kabiiraha teeda yar iyo teeda weyn waanu isiga degaynaa maxaa yeelay yacnii dunuubta haddii soo laalaabato waxay noqonaysaa jibaalo buuray noqonaysaa soo saas maaha marka waa inaan dunuubta aan xedir ka qaadanno digtoon aan ka qaadanno si aan u badbaadno qodobka labaad dadaarmay waxay tahay al-ikthaaru min alcibaadaati inaan badsanno cibaadooyinka oo aan rabbi aan ugu dhowaanayna tabaaraka wa tacaala inaan badsanno sida soomka sunnada ah waxaa weeyaan qiyaamuleylka kelmadda wanaagsan oo waxaa weeyaan sadaqada noqonayso intaasoo dhan inaan ku dadaalno kahratu dikrillaahi tabaaraka wa tacaala carabkeennu inuu ku qoynaado allah subxaana wa tacaala dikrigiisa maxaa yeelay addoommaan nahay yaan addoommo nahay allahan addoommo nahay subxaana wa tacaala adduunku waa nimid waanu bixi doonnaa waxaana la ka qariyey adduunku maalintaan ka baxayno maalintii aan dhalanaynay magacaa noola bixiyey dharna waa noola geliyey laakiin maalinta aan baxayno ilaahay waa naga qari subxaana wa tacaala marka waa inaan dal aan garanayno iyo dad aan garanayno midna uusan jaceylkeenna noqonin ee jaceylkeenna uu noqdo allah subxaana wa tacaala sidee baan ku raalli garaynaa qodobka shanaad waxaa weeye naftayda iyo nafteena aan udaaramayo waxay tahay muraajacatu nafs nafteena inaan muraajaca ku samayno nafta waa imtixaan dadka waxay amartaa xumaan ina nafsahee la amaaru bisuu dhibaatadaasay leedahay meelaha xumay wax ka tustaa nafta marka inaan raacin allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walin itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilm maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiira ikhwaanay marka nafta waa halis hawada waa halis yaanu raacin qodobka kale oon raacinaya waxay tahay ikhwaanay inaan ku dadaalo ikhwaanay waxaa la yidhahdaa dabeecad wanaagsan iyo aamusnaanteeda inay badan tahay marka qofka waxaa laga rabaa waxaa weeye hadduu hadlaayo inuu khayr ku hadlo hadduusan khayr ku hadlayn inuu iska aamuso aamusnaanta ceeb ma ahan waa inay aan ku dadaalno marka ikhwaanay in waxaa weeyaan ay dusheenna ahaato dabeecad wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu ku ammaanay nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam wa innaka la calaa khuluqin cadiim waana marka qodobkaasna waan dadaarmayaa qodobka xigoon dadaarmaya waxay tahay ixsaanu danni bilaakhiriin inaan waxaa weeyaan wanaag uf samayno walaalaha ee walaalaha kale ee muslimiinta ee anana ugu xiriira waxaa weeyaan inaan u samayno wanaag ixsaanu danni walaalkaaga muslimkaa danniga inaad u hagaajiso ayaa lagaa rabaa dowradii noo socotay muddada toddobada maalmood ah waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga abadola ogolaado subxaana wa tacaala tadawurkeenna iyo wanaaggeenna inuu intaan kasii bato intaas ayaan kusoo koobanaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodob bixii silaad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا